بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في دار الحديث على منهج أونلاين بلاتفورم أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية سائلين الله عز وجل أن ينفع بها إنه ولي ذلك ذلك والقادر عليه
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وجميع المسلمين والمسلمات من البدع والضلال والنار أما بعد أيها المسلمون عباد الله فاتقوا الله ربكم سبحانه فقد جعل الله الفرج والمخرج لمن اتقاه وجعل سبحانه وتعالى الرزق الحسن والمغفرة وسكنى جنات النعيم لمن اتقاه في السر والعلانية walaalyaal waxaynu ogsoonahay dhammaanteen inula soconaa xaaladda adag ee dadka muslimiinta ee waddankeenan degan ay ku jiraan marka la eega dhinaca abaarta dheeraatay iyo roobabka waktigii allah subxaanahu watacaala aynu ka filan jirnay dib uga dhacay iyo marka la eego tixir bararka jira arrinta noocaasi ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u yeelay asbaab inay abaaruhu dhacaan iyo inuu sixir barar dhaco oo dadka maciishadooda barakada laga qaadaa asbaab bay leedahay asbaabtaasi waxaa kamida oo ugu weyn macsiyada iyo dembiga dadka bani aadamka ay samaynayaan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ihi dahara alfasaadu fi lbari walbaxr bima kasabat aydi nnaas liyudiiqahum bacd aladii camiluu waxaa rabbi subxaanah watacaala uu tilmaamayaa waxyaabo fara badan oo qofka bani aadamka dhibaato ku ahi in caalamka dushiisa ay ka muuqdaan daddiisa iyo berigiisaba sababtuna ay tahay bani aadamka mukalafiinta ahi waxa ay kasbadeen iyo waxa ay sameeyeen oo ilaahay amarkiisa ay ku khilaafeen waxaana ilaahay subxaanah watacaala uu tilmaamayaa dhibaatooyinku inay yihiin in qadaroo kooban oo ka mida cadaabka ilaahay subxaana watacaala mana aha abaalmarintii dhamayska tirnayd ee addoomuhu ilaahay subxaana watacaala ay ka mutaysteen marka la eego dembiyada ay samaynayaan iyo sida ilaahay sharcigiisa iyo axkaamtiisa ay u khilaafayaan ilaahay subxaana watacaala arrin kaste oo dhibaato ah waxa uu caddeeyey asbaabteeda waxaa kaloo rabbi subxaana watacaala kitaabkiisa uu ku caddeeyaa makhaarijta ama wadooyinka lagaga bixi karo iyo asbaabta dhibaatooyinkaasi lagu khafiifin karo ama lagaga badbaadi karo ilaahay subxaana watacaala markuu inoo sheegay xanuunada iyo abaaraha iyo nabadgelyo darrada iyo masaa'ibta kale sababteedu inay tahay dembiyada bani aadamku ay samaynayaan ilaahay subxaana watacaala in ciqaabkeedii kamida uu muujinayo ilaahay makrajkii iyo sidii looga bixi laana waa inoo sheegay wuxuu ilaahay ku yihi fii kitaabi calaa lisaani nabiyihi nuux faqultu istakfiruu rabbakum inahu kana gafaara yursil isamaa calaykum midraara wayumdidkum biamwaali wabaniina wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara waxaa ilaahay subxaana watacaala nabiyullaahi nuux qoomkiisu u soo faray inuu ku yidhaahdo ilaahay subxaana watacaala u toobad keena oo rabbi dembi dhaaf weydiista ilaahay marka ay u toobad keenaana dembi dhaaf ay weydiistaan waxa ilaahay ay ka helayaan xaggiisa ayaa rabbi subxaana watacaala u cadeeyey yursil isamaa calaykum idraara markaad ilaahay xaggiisa usoo noqotaan ee aada dembi dhaaf weydiisataan ilaahay samada ayuu idin furayaa waxaana rabbi subxaana watacaala samada uu ka soo deynayaa roob barawaaweyn nafcigiisa iyo waxtarkiisuna wuu fara badan yahay wuxuu ilaahay subxaana watacaala tilmaamayaa dadku hadday ilaahay ka baqdaan oo dembiyada iyo xumaanta ay ka soo noqdaan oo ay toobad keenaan in rabbi subxaana watacaala xoolo wuu siinayo xoolo xalaala oo ay ku intifaacaan ilaahay subxaana watacaala caruur weliba inamaa oo ay jecel yihiin inay ka helayaan buu rabbi subxaana watacaala tilmaamaya wuxuu rabbi subxaana watacaala tilmaamayaa in dhulka dushiisa uu ugu samaynayo oo ugu abuurayo wadiyaal qulqula iyo dooxyo durdur leh in rabbi subxaana watacaala dhulka u barakaynayo oo wixii dhulka ay ku ritaan uu soo baxaayo oo beero aada u qiimo badan oo u nafci badan in ilaahay subxaana watacaala uu ku abaalmarinayo ayuu tilmaamaya hada huwa almakraj waxaa kaloo makhaarijta kamida walaalayaal inaynu ogaano awalan dhibaatooyinka noocana jira baahidan dadka haysata guud ahaan hadday noqoto abaarta iyo hadday noqoto sicir bararka waa ibtilaa wa imtixaan min allahi subxaana watacaala ilaahay addoomihiisa ayuu imtixaamaya xaaladda noocana ka-aan waxba haysan waa la imtixaamaya si loo kala saaro ka xaaraanta ka sabraya ka adkaysanaya ee risqigiisa iyo wuxuu cuni lahaa si xalaalo ilaahay ogol yahay u raadinaya qofka maanta wuxuun gacanta ku hayana isaga laftiisana waa la imtixaamaya waxaa lagu imtixaamayaa dadka kale muslimiinta ee walaalihiia ee isku beledka yihiin ee isku magaalada ama isku xaafada yihiin ee baahan baa lagu eegaya rabbi subxaana watacaala wuxuu addoomihiisa sidan ugu kala fadilay xagga haynta adduunyada iyo risqiga ballaarintiisa si rabbi subxaana watacaala uu isugu imtixaamo bal kuwa walaalihii ee masaakiinta ee baahan inuu ka naxo wax uu siiyo oo naftiisoo kale uu ka dhigo iyo in kale ayaa rabbi subxaana watacaala uu kala muujinaya marka xaaladda caynkani fursad bay u tahay dadka maanta inuu gacanta wax ku haya oo wax naftooda dheer oo ay wax ka bixin karaan gacanta ku haya waa fursad maalkaa yare ay hayaan ee kamida carabu dunya dheefta addunyo ay kaga dhigan karaan waddo ilaahay ay ugu dhowaadaan ay kaga dhigan karaan albaab kamida albaabada jannada ay kaga dhigan karaan sabab ilaahay subxaana watacaala xoolahooda ugu barakeeyo dembigana rabbi subxaana watacaala uu ka dhaafo saasi awgeed walaalayaal diinta islaamku waxa ay ka dhigtay dadka muslimiinta kuwa walaalaa iimaanka raabiqat lwuquwa ayaa ka dhaxaysa inama almu'minuuna ikhwa waa ka yihi ilaahi subxaana watacaala waxa ilaahay subxaana watacaala mu'miniinta uu ka dhigay kuwo nafqaybsi leh waxna isuhura iska warhaya oo isu naxa ayaa rabbi subxaana watacaala uu ka dhigay mabdaa noocaasi oo ah mabaadida islaamka ee qiimaha badan si uu dadka dhexdooda uga hirgalo rabbigeen subxaana watacaala wuxuu aada u ammaanay fi lqur'aani alkariim dadka xoolahooda wax ka bixiya oo ilaahay subxaana watacaala sifaadka ahlujannaha markuu tirinaayo waxa uu ku daraa waxbixinta iyo infaaqa fii sabiili alkhayr meelaha khayrka ee khayrnimeeda la hubo in wax lagu bixiyo wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wa jannatin carduha asamaawaatu waalard uciddat lilmuttaqiin ilahay wuxuu leeya waxaad u degdegsaan dembi dhaaf ilaahay xaggiisa ka ahaado ilaahay idinku yeedhayo inuu idin dembi dhaafo waxaad kale aad u degdegtaan aada u dheeraysaan janno aada u ballaaran oo marka la eego idinka tasawurkiina iyo sidaad wax ku fahmi kartaan macnaa ballarkeedu uu yahay ka samooyinka iyo ka dhulalka oo kale jannadaas iyaa loo diyaariyey kuwa muttaqiinta kuwa ilaahay ka baqda kuwa ilaahay ka baqda haddaba waayo sifaadkooda maxaa ka mid a aladiina yunfiquuna fi saraa'i waadaraa waa kuwa wax bixinaayo marka la barwaaqaysan yahay macanaa xooluhu ay ka bataan iyo marka la dhibaataysan yahay xaalad cidhiidhiya lagu jiro idan kuwaasi waxay ka mid yihiin kuwa jannadaasi loo diyaariyey ilaahay subxaanahu watacaala sii dadka ugu dhiiri geliye waxbixinta wuxuu rabbi subxaana watacaala mar kale u sheegaa waxa ay bixiyaan inaanu waxba xoolahooda ka nuqsaamin ahayn bal mar kastoo xoolahooda ay wax ka bixiyaan in ilaahay bedel wanaagsan uu siinaayo oo ilaahay subxaana watacaala intaa u soo hadhay barako uu u gelinaayo aanay yeelateen haddii ay haysan lahaayeen oo aanay waxba xoolahooda ka bixiyeen wamaa anfaqtum min shayin fa huwa yukhlifu wixii aada bixisaan in yar iyo in badanba ilaahay subxaana watacaala bedelkeeda ayuu idin siinaya rabbi subxaana watacaala waa idin barakaynaya oo waa ka yidhi rasuulku caleyh afdal salaatu watasliim xadiidka warinaya imaamu muslim min xadiidi abi hurayra wamaa naqasat sadaqatu min maal sadaqadaad xoolahaaga wax ka bixisaa oo jeebkaaga intaad gacanta geliso ama raashinka guriga ku yaalla intaad galaanka geliso aada wax ka bixisaa marnaba ha ku fikirin ayuha almuslim in xooli markii hore aada haysato ay wax ka nuqsaamayaan oo adiga bixintaa aada ilaahay daraaddii wuxu bixisay inay baahi sabab kuugu noqonayso iyo dhibaato marnaba warka noocaas iyo shaydaanku qalbigaa kusoo tuuraya ha aqbali wuxuu leeya rasuulku caleyh afdal salaatu watasliim sadaqadii maal waxba kama nuqsaamiso bal waabay kordhinaysaaba oo wuxuu yihi rasuulku xadiidka bukhaari iyo muslim ba ay warinayaan maa min yawmin yusbixu alcibaadu fiih ilaa wamalakaani yanzilaan maalin kasta waagu uu beriyo laba malag baa soo dega oo ilaahay subxaana watacaala hawl muhima uu soo diray maxay tahay hawshaa muhimka labadaa malag loo soo diray waxaa labadaa malag loo soo diray si dadka bani aadamka loogu dhiirigeliyo mabdow linfaaq iyo mabdow linfa infaaq inay wax bixiyaan oo ay iska warhayaan oo nafqaynsi ay yeeshaan fayaqulu axaduhumaa allahuma acti munfiqan khalafa labadaa malag midkood wuxuu yidhaahdaa ilaahayow qofka xoolaha bixiyey ee fii sabiili alkhayr ku bixiyey waxaad siisaa khalaf macnaa wax wanaagsan oo kaba barako badan oo ka wanaagsanba intii uu bixiyey waa ducaa malaa'igtaa u ducaynaysa ilaahay baa amray inay u duceeyaan walaa shaka walaa rayb shakina kuma jiro in allah subxaana watacaala ducaa almalaa'ika addoonkaa wanaagsan ee xoolihiisa ilaahay daraadii u bixiyey in ilaahay subxaana watacaala ducadoodaasi uu amro inay u duceeyaan inuu rabbi subxaana watacaala aqbalayo waayo haddaanu ilaahay ducada aqbalahayn maba amreenba malaa'igtu inay u duceeyaan wa yaqulu laakhar allahuma acti mumsikan talafa waxaa ka kalena uu yidhaahdaa ilaahayow ka xoolihiisa ku gacmaadeeyey ee ku bakaylo bixin waayey ee wejiyadii ay waajibka ahayd ku bixin waayey ilaahayow kaa waxaad ku sallidaa wax baabiiya lama odhan wax xoolihiisoo qura ka baabiiya bal baabu wuxuu ku dhacayaa isaga laftiisa caafimaadkiisa jasadkiisa xoolihiisa ehelkiisa iyo carruurtiisa bal waxaa laga yaabaa talafka iyo baabow inuu diinta kaga dhaco oo markuu xoolihii ay waajibka ahayd inuu bixiyo u bixin waayey in rabbi subxaana watacaala uu ku ciqaabo inxiraaf iyo zay waddadii xaq ahayd inuu ka leexdo xoolaha in la bixiyo ay waajib tahayna maaha sakadoo qura walaalayaal bal fi lmaali xaqun siwa zakaa xoolahaaga waxaa lagu leeyay masaakiintu ay ku leeyihiin xaq aan sakada ahayn sakaatulmaalka iyo sakaatulfitriga marka laga yimaado xuquuq kale ayaa xoolahaaga masaakiintu ay ku leeyihin iyo dadka baahan xaqii silatu raxim bay ku leeyihin oo qaraabadaadu haddii ay baahan tahay waajib bay kugu tahay inaad wax siiso waana min alxuquuq alwaajiba fii amwaali sidaas oo kale haddii dhibaato guud ay dhacdo oo dhulgariir uu dhaco ama abaar guud ay dhacdo ama sixir darar uu dhaco oo dadkii muslimiinta ah qaarkood gaajo iyo macaluul ay u baktiyayaan kuwa wax haysta xaaladda xoolahooda inay wax ka bixiyaan sunno qura maaha bal waaba waajib oo shareecada islaamka xataa waxay u banaynaysaa xaakimka muslimkii xaaladda noocaas ee dhibaatooyinka noocaasi ay dhaceen dadka xoolaha haysta inuu xoolaha qayb ka mida uu ka qaado oo dadkaasi baahida iyo dhibaatooyinka iyo masaa'ibtaasi ay ku dhacday in waxa weeyaan uu siiyo walaalayaal xaqiiqatan maalkeennu ma aha ka aynu adduunyadan kaga tegayna aynu ka dhimanayno inaynu dhimanaynona xaqiiqa ahaan iyo dhab ahaan waynu ognahay maalkeennu waa saddex run waa wixii aynu gashanay ee aynu baaliyeynay iyo wixii aynu cunnay ee aynu suuliga kaga nimid iyo ka aynu iska horraysiino ilaahay daraaddi aynu bixinay sida imaamu muslim uu warinayo rasuulku caleyh afdal salaatu watasliim wuxuu saxaabadiisa maalin ku yidhi ayukum maalu waarisihi axabu ilayhi min maalih kineedaa xoolaha qofka dhaxlaaya ka jecel xoolihiisa oo xoolaha ka dhaxlaaya ay yihiin kuwa agtiisa ka qiimo badan oo uu ka jecel yahay kuwa isagu uu leeyahay saxaabadu waxay yidhaahdeen ma mina min axadi ila wamaaluhu axabu ilayh dabeicadii bani aadamkay ka warameen ee daahirkaaga muuqatay rasuulka ilaahayow mid kastoo annaga naga midi dee xoolihiisu xoolaa dadka kale ka jeceliy ama kuwa dhaxlaya dadkaa kale ha noqdaan ama ha noqdaan dad kaleba markaasaa rasuulku caleyh afdal salaatu watasliim su-aashaa saxaabada uu ku soo jeedinayey ujeedadii maqsuudkii uu ka lahaa ayuu u dhaadhacay wuxuu yihi rasuulku caleyh afdal salaatu watasliim maalu axadikum maalu axadikum maalu waarisi axadikum ma qad ma akar wa maalu axadikum ma qadam maalu axadikum ma qadam wa maalu waarisihi ma akar haddaba miskiin xoolihiisu waa kuwa iska horreysiiyey ee ilaahay daraaddi uu bixiyey maalka ka dhaxlaya uu leeyahayna waa xoolihii isaga uu lahaa ee uu ka dhintay adduunyada uu kaga tegay waxaa laga yaabaa xoolahaagii aada ku tacabtay ilaahay daraaddi aada waxba aada uga bixin weyday marka lagaa dhaxlo dadkii kaa dhaxlay xataa sadaqadna inaanay kaaga bixin baa laga yaaba oo maalinna inaanay ku xusuusan bal waxaa laga yaabaa xataa wujuuhda mubaaxa inaanay ku isticmaalin ee wajiyada sharka ay ku isticmaalaan oo maalkaagu uu noqdo mid dhibaato iyo masaajid dhala oo ilaahay subxaana watacaala ka cadhaysiiya laakiin maalkaaga dhabtahay waa kaad ilaahay daraaddi aada u bixiso wey kaasi ayaa allah subxaana watacaala agtiisa aada ka heli doontaa isagoo ka wanaagsan oo ka khayr badan oo ka fara badan maalintii aada bixisay siduu ahaa wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayr tajiduuhu cinda allahi huwa khayra wa acdama ajraa waxa aad ilaahay daraaddi u bixisaan oo naftiina aada u horumarisaan si maalinta dhibaatada badana sahayda loo baahan yaha aada ugu intifaacdaan mid idinka lumaayo marnaba maaha ilaahay subxaana watacaala agtiisa ayaad ka heli doontaan isagoo ka wanaagsan oo ka ajar badan maalintii aada bixiseen sidii u ahaa idinka laftiinuna aad ka baahi badan tihiin baahidii aada qabteen maalintii maalkiinaas aada bixiseen walaalayaal ilaahay subxaana watacaala inaguma dhiiri gelin xoola inaynu bixino wy bal ilaahay subxaana watacaala wuxuu inagu dhiiri geliyey xoolaheenna kuwa u qiimo badan eenu u jecel lahay inaynu bixino lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun khayrka darajooyinkiisii laydinka rabay gaari maysaan buuhi ilaahay ilaa aada wax ka bixisaan xoolaha kuwa aad jeceshihiina naftiina ku weyn ilaahay subxaana watacaala wuxuu inoo diiday inagoo wax hagaagsan bixin karayna wax liita inaynu bixino walaa tayamamu alkhabiisa minhu tunfiquun walastum biaakidiin ilaa an tuqmiduu fiih ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyihi waar waxa aanu idinku arsaaqnay iyo waxa dhulka aanu idinka soo saarnay wax ka bixiya iskana ilaaliya sifada bakaytinimada oo xoolihiina kuwa u liitaa bixinina oo idinkaba haddii laydin siiyo aydan qaadateen ilaa indhaha inaad isku qabataan mooyaane ilaahay subxaana watacaala walaalayaal ballanqaadkiisa si dhaba inaynu u yaqiinsanno oo aynu u rumayno oo caqiido qalbigeenna ku jirta arrintaasi ay noqoto waajibi nasaaro weeye qofka muslimkaa maaha inuu dhegaysto wasaawista iyo waxyiga shaydaanka ballanqaadka rabbi subxaana watacaala waa inuu dheg raariciyo oo qalbiga uu sii daayo oo uu yaqiinsado ilaahay subxaana watacaala waxa uu inooga warramay fi lqur'aani alkariim mar allaale iyo markaad istidhaahdo wax bixi ayuu shaydaanku boqol baahiyaba markii hore aan kuu muuqan ayuu albaabadooda kuu furaya oo uu ku xusuusinaya faqri iyo baahi ayuu kuu yadoohaya maxaad cuni doontaa faqri baa kugu dhici doona meeshii shilinka aad ka bixisay baa kugu soo banaanaan doonta galaankaasi soo kama go-na waa adigii xisaabiyey ee raashinka yare reerka ad usoo dhigtay ugu talagalay bishaa inuu ku filaabo haddaad galaan ama labo ama saddex aad ka bixiso soo xisaabtii ka go-i mayso warka noocaasiya oo aada uu soo tafatiray ayuu shaydaanku dhegta kuu saaraya ilaahayna subxaanahu watacaala wuxuu ina siinayaa ballanqaadkaa ka duwan oo hore aynuu sheegnay oo rabbi wuxuu kuu ballanqaadayaa raashinkaaga markaad galaan ka bixiso in rabbi subxaana watacaala in ka badan oo kaaga baraka iyo khayr badan inuu ilaahay kugu soo bedelayo marka ma ilaahay baynu rumaysanaa ballanqaadkiisa mise shaydaan baynu rumaysanaa ashayطaanu yacidukum alfaqr wayaأmurukum bilfaxshaa wallahu yacidukum makfirata minhu wafadla wallahu waasicun caliim shaydaan wuxuu idin yadoohayaa faqri wuxuu idin faraya alfaxshaa xumaan xumaanta bukligaa kamid iyo gacan adeyga ilaahayna subxaana watacaala wuxuu idin ballan qaadaya oo idin yaboohayaa fadli iyo dheeraad inuu idin siiyo ilaahayna subxaana watacaala ha ka warwarina waa mid aniya oo waxbaan idin waayahay wallahu waasicun caliim xaaladaada waa ogyahay rabbi subxaana watacaala waana waasic weeye waa kasiir alcaiya waa mid waxa uu bixiyaa aad iyo aad ugu fara badan yahay marka walaalayaal nusuusta noocaasiya aayaadka iyo axaadiista aynu maqlayno waxaa loo baahan yahay inaynu camaliyan aynu u tadbiiqino sidii ay ahaayeen rasuulka caleyh afdal salaatu watasliim iyo saxaabadiisu aqulu qawlii hada wastaqfir llaha liya walakum alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiin wla cudwana ila clى اظalimiin wsala اllahu clى nabiyina muxamadi wclى alihi wصaxbih wman ihtada bihadyihi ila ywm اddiin ama bacdu ayuha almuslimuuna cibaad allah faataquu llaha rabbakum subxaanahu wa tacaala walaalayaal rasuulkeenu caleyh afdal salaatu watasliim kamuu shaqayn jirin oo qura dadka inuu ilaaliyo masaalixdooda diineed taa waa ka shaqayn jiray waktiga u badan ayaanu ku bixin jiray iyo dadaalka u sarreeya waayo diintu waa raasamaalkii weeye oo qofku hadduu adduunyadan ka tago isagoo gaajoonaya oo arraban oo cagaagan laakiin amin ilaahay subxaana watacaala waxidoo keliyeeya oo rabbi subxaana watacaala ka baqda waxaa shaki la-aana marka u horeysa jannada sidaa loo quusiiyo ee laga soo saaree la yidhaahdo wax dhibaatiya adduunyada miyay kugu soo martay dhibka adduunyo dhan inuu ilaabi doono laakiin qofku haddii adduunyadan ka tago isagoo nooc wal oo nicamkeeda kamida ku raaxaystay oo dhinac walba iska dhigay laakiin ilaahay aan keliyeyn jirin rabbina aan caabudi jirin oon adeeci jirin naarta marka sidaa loo geliyo ayaa laga soo saaraya markaasaa la ohanaya hal mar rabbika naciimun qaf weligaa wax nicmaa mays aragteen suu ohanayaa maya wax allaalo wixii nicmo adduunyahayd waxa ilow siiyey halkaa mare naarta la quusiyey ciyaadan billahi subxaana watacaala taasina waxay tusinaysaa qiimo darada adduunyada iyo aakhira siday u mudan tahay in iyada loo shaqaysto oo loo sahay qaato rasuulkeenu walaalayaal dadka masaalixdooda diineed aad buu uga shaqeeyo waa kii ilaahay usoo diray bacasahu llahu bashiiran wa nadiira wa maca dalika muu ilaabin dadka muslimiinta masaalixdooda adduunyana inuu ilaaliyo oo uu ku dhiirigeliyo siyaabaha islaamku u ilaaliyana waxaa ka mid a in dadkiisa islaamku uu ku dhiirigeliyo infaaq iyo waxbixinta mid waajiba sida zakadii iyo mid sunaa mustaxaba sida sadaqaadka dadka masaakiinta ee baahan la siinaayo bal waxaynu ogsoonnahay in xaaladaha qaarkood uu rasuulku calayhi afdal asalaatu watasliim dadka ka xaaraantimeeye uu ka mamnuucay inay kaydsadaan xoolo iyagu ay iska leeyihiin oo uu ku waajibiyey inay bixiyaan waxaa imaamu muslim saxiixiisa uu ku warinayaa in magaalada madiine ay soo galeen dad aada iyo aada u baahan oo baahida oogadood iyo dushooda ay ka muuqato waxaa dadkaasi ay ku soo beegneen waktigii xoolaha udxiyada dadka haysta ay qalanayeen rasuulku caleyhi afdal asalaatu watasliim mawqifka noocaasiya maxaa uu ka yeelay talow rasuulku waxa uu nahiyey dadkii xoolaha udxiyada qalanaya u diiday saddex maalmood wax ka badan inay hilibkaa kaydsadaan manaa saddex maalmood haysto waxaad ka cuni karaysaan ka cuna laakiin saddex maalmood wixii ka badan hilibka ama qallatiya ama shiila ama haydiin qoyanaado inaad sii haysataan idinma banaana saddex maalmood wixii soo gaadha waa inaad bixisaan xukunka noocaasiya maxaa loo sharciyeeyey waxaa loo sharciyey min ajli daafka dadka masaakiinta ah ee ku soo jabay magaalada madiina markii dambe baahidii noocaas ahayd ay yaraatay rasuulku caleyhi afdal asalaatu watasliim wuxuu ku yidhi dadkii muslimiinta ahaa kuluu watasadaquu wadakhiruu xoolaha udxiyada hilibka aad ka jarteen cuna oo sadaqadu bixiya qayb ka mida oo kaydsada buri rasuulku sala allahu calayh wasalam fa inamaa nahaytu cankum nahaytu cankum min ajli daafa waxaan marka hore idinku diiday hilibka inaad kaydsataan dadkan masaakiinta ee baahan ee magaalada madiine kusoo jabay macnaa daraaddood iyaga in waxla siiyaabaan doonayay haadi min siyaasati lislaam in dadka xaaladaha qaarkood lagu amro xoolaha iyagu shaqaysteen inay bixiyaan oo inay kaydsadaan waxa weeyaan loo loo diido wa hadi laysat min alishtiraakiya almadmuuma ishtiraakiyada madaalada madmuumka ma aha islaamku qofka wuu ogol yahay waxaa loo yaqaan almilkiya alfardiya inuu si gaaro wax u yeesho oo waxba lama kala laha odhan maayo laakiin xaaladaha qaarkood ee azamaadka iyo dhibaatooyinka noocaasi ay jiraan qofkii xoolihiisa iyadoo laga wada qaad ahayn waxaa lagu waajibinayaa inuu xoolihiisa wax uu ka bixiyo markuu arkay rasuulkeenu caleyhi afdal asalaatu watasliim dad aradan oo baahida dusheeda ay ka muuqato oo bustayaal isku isku qariyey amaba se isku asturay dhar kale ay dashadeen markii ay waayeen rasuulku caleyhi afdal asalaatu watasliim wuxuu yihi ishfacu tu'jaru wuxuu rasuulku amray sala allahu calayh wasalam dadkaasi in wax la siiyo oo xataa qofkii ergow noqon karaaya oo dad kaleo waxaysa wax ugu doori karayo wax u weydiin karaya inuu u weydiiyo ayaa rasuulku caleyhi afdal asalaatu watasliim amar uu ku bixiyey walaalayaal saxaabadii rasuulka ridwaan ullahi calayhim aayaadka ayaa axaadiista maanta aada maqasheen markii ay soo degeen waxay ka istaageen mawqifka dhabtee looga daayo qofka muslimkii inuu ka istaago hadalka ilaahay subxaana watacaala iyo hadalka rasuulka markuu ilaahay soo dejiyey lan tanaalu bira xataa tunfiquu mima tuxibuun waxaa rasuulka u yimi saxaabigii la odhan jiray abu alxa alansaari wuxuu yihi abu alxa rasuulkii ilaahayow ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay wanaaga gaari maysaan ilaa xoolaha aad jeceshihiin aada wax ka bixisaan xoolahayga anigu waxaan u jecelahay beertaa la idhaha bayruxaa waa beer aada u weyn oo bir fara badanoo timiri ay ku taalo ceel biyo macaanoo rasuulku marmar uu geli jiro uu ka soo cabi jirayna uu ku yaallo waxaynu odhan karnaa xoolii markaa la haystee reer madiina ay haysteen waa shayga ugu qiimo badan ayaa beertaasi waxa weeyaan ay ahayd beertaydaasi waan bixinaya bur ilaahay daraaddi baan u bixinaya anoo ka dhiganayo bukran cinda allah kayd ilaahay agsiya subxaana watacaala aan sii dhigto oo maalinta la qaawan yahay ee la qatan yahay aan ku intifaaco rasuulku caleyhi afdal salaatu watasliim muxuu ku yihi bakin bakin maalun raabix rasuulku caleyhi afdal salaatu watasliim wuxuu isticmaalay kelmad dhiirigelina waxaanu tilmaamay bixinta beerta uu bixiyo inaanu ku khasaarin bal waa tijaara maca allah waa ganacsi ilaahay uu la galay ganacsiga noocaasiyana qof ku khasaari maayo bal waa mid laga faa'iido buu rasuulku caleyhi afdal salaatu watasliim waxaanu rasuulku tala ahaan u sheegay in xeelihiisaasi uu siiyo dadka baahan ee qaraabadiisa cuثmaan ibn cafan radi allahu canه ayaa waxaa shaam uga timi safar baa shaam uga yimi xoolaad u fara badan ay saaran yihiin markaasaa dadkii ganacsatada ahayd baa ku soo ururay iyagoo baayacaya oo le waxa weeyaan naga iibi in saad iga siisanaysaa qiimaa loo istaagaa suu ihaa kaa mid ka badan baan ku haystaa nin kalaa baayaco kii mid ka badan u gaadha suu ihaa kaa mid ka badan baan ku haystaa ka uu ku haystaa waa maxay ilaahay baan subxaana watacaala agtiisa dhiganayaa wey ilaahay daraaddii buu xoolahaasoo dhan u bixiyey ciidankii dhammaa jeishulcusra loodhan jiray waxaa diyaargareeye xagga sahayda marka la eego oo raashin iyo lacag kaashaba raaciyey cusmaan ibnu cafaan oo rasuulku caleyh afdal salaatu watasliim wuxuu yihi isagoo saxaabadiisii maalqabeynka idla hadlaaya qofka diyaariya ciidankaas janna ayuu leeyahy cusmaan baa xoolihiisii gaarkaha ku bixiyey oo diyaariyay saas ayaa laynooga baahanyahay walaalayaal dadkeennu waxay caan ku yihiin oo sifo wanaagsana sifada loo yaqaana takaaful lijtimaaci in la iska faalo qaato guri walba dad ayaa la nool ama ay qaraabo yihiin ama ay macaarif yihiin ama ilaahay daraaddii ula nool waxbixinta iyo iska warhayntana dadkeennu waa ku wanaagsan yihin haddaba xaaladda caynkana dhibaatadu ay jirto taasi ayaa la rabaa inaynu sii kordhino waxa aynu hadyo jaraale aynu maqalaa hay-adda la yidhaahdo hablaayo ayaa mucaawino dadkaasi u qaydhisay waynu iska ogsoonahay waxay hay-aduhu qaydiyaan inay yihiin wax aada iyo aada u kooban inay yihiin weliba maqaasid iyo ujeedooyin kale inta faraha badan ay daba socdaan iyo khiyaanaad xataa intii loo soo dhiibay dadka aanay soo gaarolaha ayaa waa maxay waa doolar doolar iyo laba laba doolar oo badankoodu kiniisadaha inta laga istaago laga soo ururiyey ayay hayaan miyaanay masaajideennu aanay u mudnayn inay noqoto meel dadka muslimiinta laga caawiyo oo waxaa doolar doolar iyo laba laba doolar oo aynu ka ururino in aynu ku baahin jirno ama ugu yaraan gaajada aynu kaga ilaalino in fara badan oo kamid a dadkeenna iyo jaarkeenna waxa weeyaan baahan ee dhibaatadu ay haysato haddii waxa weeyaan xaafadaheenna xaafad waliba bishii ay bixiso saddex galaan oo raashina sanadkii haddii aynu xisaabino waa lix iyo soddon galaan waxa qofku uu bixiyey lix iyo soddon galaan waynu garan karnaa waan filayaa inay wax kooban ay yihiin laakiin ilaahay subxaana watacaala agtiisa ma koobnaan doonaan way badnaan doonaan oo way barako iyo khayr badnaan doonaan qofkii bixiyena wax ka wanaagsan buu ilaahay subxana watacaala ugu bedeli doonaa waxa aynu samayn karnaa ugu yaraan maalintaa jumcaha markaynu masaajidda isugu nimaadno qof waloo inaga midii kun shilin haddii uu bixiyo filusbuuc waxay noqonaysaa toddobaadkii waxay noqonaysaa afar kun oo shilin afar kun oo shilin shaaha aynu cabayno iyo baalashka iyo gawaadhida ragga gawaadhida wata loo nafacayo in ka badan baa kaga baxda laakiin adigu ha yaraysanin kunka shilina aad bixisay ama labada kuna aada bixisay marka laysu geeyo qoysas fara badan oo baahan oo gaajaysan adigu haddii aada waxaysato aada iska dharagto ayaa lagu baahi tiri karaa marka iskaashiga noocaasi ah ayaa walaalaha muslimiinta gaaraadinta ahli masaajidka aynu ku dhiirigelineynaa rag iyo dumarba dumarka iyagana saasoo kale xilgooniyaa sii saaran iyadoo ay waajib tahay raggooda inay uga idan qaataan wixii ay bixinayaan idankuna waa laba nooc in ninka ay weydiiso ay tidhaahdo miskiin kalkaalkaa ma ka qayb gallaa khayr baa inoogu sugane haddii ay og tahay ninkeedu inuu ku farxayo waxa ay bixiso oo aanu ka xumaan ahayn iyadoon weydiin waxa weeyaan waa bixin kartaa gabadhi oo taasi dhibaato ma leh wixii ay agooni leedahay ayuunbaa waxba laga bixin ahayn mid yar iyo mid badan toona oo xataa hooyada dhashay aanay waxba ka bixin ahayn taana waxaan u balaarujinayaa su-aalo daban ee masalada ku saabsan ayaa had iyo jeeraale marka sadaqada laga hadlo waxa weeyaan soo noqda amana la weydiiyaa marka walaalayaal waxaa kooban ee dhibaato aanu nagu ahayn aynu isu keenno dadkeennana baahanna aynu gaajada iyo dhibaatada aynu kaga biino imise ayaa adoon maantayna dhex jooga miyaanu odhan rasuulkeena sala allahu caleyh wasalam ana wakaafilu yatiim ka haateyni fi ljanna aniga iyo ka adoon kafaalo qaataa sida labada afarood isku yihiin ayaanu jannada dhexeeda isku ahaanayna inaad janno gasho miyaana doonahayn in darajaadka saree ku dhow dhow darajada nebi maxamed caleyh afdal salaatu watasliim jannada inaad ka gasho miyaana doonahayn laa shaka inaynu doonayno laakiin baraarujin iyo isxusuusin ayaynu u baahan nahay xaafadeennan odayaasha iyo dhalinyarta in badan oo kamida ayaa isxilqaamay oo soo sameeyey looxyada masaajidka ay soo dhigeen miskiin kalkaal ay ku qoran tahay oo qol kireeyey oo soo ururiya raashinka oo xaafadaha ka soo ururiya si baahidan iyo dhibaatadan jirta wax looga qabto marka rag iyo dumar xataa dadkan xaafadda degana inay ka imanaayo meelo kale inay mashruuca noocaas iyo khayriga oo ah daahira dayina muuqaal aada u fiican oo muuqaalada khayrka iyo mabaadida islaamka ee waaweyn kamid a inaynu ka qayb qaadano aan nagu dhiiri gelinaya allahuma ina nasaluka aljanata wanacuudu bika min annaar allahuma ina nasaluka imaana daaima waqalba khaashica walisana daakira allahuma ansur alislaam walmuslimiin allahuma asqina allahuma asqina allahuma asqina اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم ارحم عبادك وبلدك وبهائمك اللهم ارحم عبادك وبلدك وبهائمك اللهم ارحم عبادك وبلدك وبهائمك اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد